Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya fatahaado hor leh oo uu sameeyay Webiga Shabeelle isla markaana uu ka sameeyay tuulada Bayaxaw oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Fatahaadda ayaa saameyn laxaad leh ku yeelatay dadka degan tuulada, sidoo kale waxa ay cagta mariyeen dhammaan dalagyadii u beernaa beeraleyda tuuladaasi. Guddoomiyaha tuulada Bayaxaw, Nuux Aadan Maxamuud, oo warbaahinta la hadlay, ayaa sharaxaad ka bixiyay saameynta ka dhalatay fatahaadaha uu sameeyay Webiga Shabeelle.
Fatahaaddaas ay nagu soo baxday saameyn aad u weyn ay nagu samaysay. beledkii alxamdulilah xalay bulshadii kala orod ayay gashay shacabkii oo dhan guryihii oo dhan oo ma arkeysa xalay daadad ayaa galay marka alxamdulilah xalay dhibaatadaasaa nagu dhacday alxamdulilah wuxuu ilaahay ogyaa waaye dalagii kala dugunayna alxamdulilah waa saameeyeen wax walbo dalag horta waxaa naaga daran beledkii oo maanta dadweynaha ay deganaayeen horta ugu daran bo naf horta ilaahaa nagu balaagamaal waa ku baaba'ay biyaha horta tuulada dhammaan ma aha laakiin qayb kamid ah dhinaca waqooyiyeysa oo buqda ka baxday ay saameyntaas aad ugu yeelan ilaa iyo intaa saddex boqol oo guryo ay galeen hadda oo caadi ah waxay u barakaceen habeenay ahayd meel la aadan lama yaqaanin laakiin dhinaca koonfureysa oo tuuladiina isla ah oo wadada weyn oo halbowlaha marayso dhinaca koonfureysa ay dadka usii barakaceen oo dadkii weynaha shacabka ahay dhinacii waqooyi ka guureen dhinaca koonfure ay u barakaceen wallahi hadda cabdiweli fatahaada webigu wuxuu sameeyey ilaa iyo inta toban mitir ayay jartay buqda dadaalo badan ayaan wadnahay hadinahay guddiga ee tuulada bayaxaaw waa dadaaladaas saaki ilaa hadda ayaan wadnahay maamulka gobolka shabeellaha dhexena waana garab taagan yahay